ficliga mudaaric xaalatljasme marka uu ku sugan yahay mucrabna yahay wax alla wixii lagu jasmin jiray ayaa ficlu amarka lagu binaya ficliga mudaaric waxaa lagu jasmiyaa marka la icraabayo sukuun xadfu xarfilcilla xadfu nuun saddexdaa ayaa lagu jasmiya saddexdaasaa lagu binaynaya isna ficlu amarka saxiixulaakhir haddii uu yahay alif iyo wow iyo ya saddexda ana ayana faacil u noqonin ficlu amarka saxiixulaakhir haddii uu yahay isla markaa faacilkii usan noqonin wow alif ya saddexdaana faacil ayna u noqonin waxaa lagu binaynayaa sukuun waa sida idrib iyo uqutul iyo wixii lamid a muctalulaakhir haddii uu yahay xadfu xarfulcilla lagu binaynayaa waa sida uqzu iyo irni wow iyo alif iyo ya saddexdaa haddii ay faacil u noqdaanna xadfu nuun ayaa lagu binaynayaa waa sida idribaa idribuu idribiya waana mudaarica sida loo jasmin jiray waalamru mabniyun calaa maa yujzamu bihi mudaarichu ayaa man yafhamu waalamru mabniyun amar waa la binaynayaa calaa maa yujzamu bihi mudaarichu mudaariciisa wixii lagu binaynaya lagu jasminaya ayaa man yafhamu ninka wax garanayo ficliga mudaaric waa haddii uu majzuum mucraba yahay hadduu mabni noqdo ficliga mudaaric iyo amarku way iskhilaafayaan sida loo jasminayo ee sida loo binaynayaan ujeeda oo ficliga mudaaric waxaa soo socotaan sheegi doonaa xaalo mabni uu yahay laba xaaloo mabni uu yahay labadaa xaaloo mabni noqonaya xaalo ka mid ah wuu khilaafayaa ee amarkay binihiisu khilaafaya ilaa isagiiba mucrab ma ahay mabniguu noqday isagii lagu dayan lahay nimanka naxwiye ee basriyiin la yidhaahdo halkaasay ka bixiyeen ficlu amar wuu jiraa sidaa ayaana loo binaynaya wax alla wixii mudaaricii lagu jasmin jiray ayaa lagu binaynaya xaalatul-icraab marka mudaarica uu ku sugan yahay majzuumna yahay waxaa ku yimid ficliga maadi ficliga maadi wujuudkiisa muttafaq wey binihiisana muttafaq wey waxaase mukhtalaf ah waxa lagu binaynayo basriyiin waxay yidhaahdeen ficil maadi min awalihi ilaa aakhirihi waxaa lagu binaynayaa fatxa fatxadaa mid joogta ha noqoto daahira ama muqadar ha noqoto farqi male fatxa lagu bineeyaa waa sidaa baaraaba haddii ay muuqato haddii ay muqadar tahayna ficliga waa haddii wowljamaaca lala xidhiiriyo ama damiiru rafca mutaxarika lala xidhiiriyo ama muctalba uu yahay ficliga haddii uu muctal noqdo sida ramaa iyo hazaa iyo wixii lamida weeyaane fadxe muqadar ayuu ku binaysan yahay waa laisla ogol yahay wowljamaaca ficliga haddii uu rafciyo arrintu ay noqoto daraabuu dakhaluu arrintu haddii ay noqoto ama damiiru rafca mutaxarika damiiru rafcin damiir maxalu rafca yaallo mutaxarikun damiirkaana xarakaysan isagoo aan reebanayn waa sidaa darabtu darabnaa darabta darabti darabtumaa darabtum darabtun damaa'irta ayaa waxaa la yidhahdaa damiiru rafcin mutaxarik faacil iyo naaibulfaacil bay noqdaan damiiru rafca mutaxarig oo xarakaysan sidaa haddii ficli ficliga maadi loola xidhiiriyo ama wowljamaaco loola xidhiiriyo ficligii fadxuu ku binaysan yahay laakiin fadxadii way qadaran tahay wowljamaaco marka lala xidhiiriyo sababka loo qadaraya waxa weeyaan limunaasabati lwow aakhirka wuxuu ku shuqloo yahay damo wowda u munaasib ah oo waxaad leedahay darabuu ficlun maadin mabniyun calaa fatxin muqadar biimtisaalihi biwowljamaaca ficligan maadiya darabuu waa binaysan yahay fadxuuna ku binaysan yahay fadxadii inay muuqata maxaa diidan aakhirka wuxuu ku shuqloon yahay dama munaasib oo wowljamaacaha munaasib u ah ficliga wowljamaaca lala xidhiiriyo damiiru rafca mutaxariga haddii lala xidhiiriyo ficliga aakhirkii sukuun ayaa fuulayaa fadxa muqadar ina waa ku binaysan yahay waxaana loo sukuuniyey damiiru rafcaha mutaxariga lagu dabadejiyey dartii oo faacil iyo mafcuul in lagu kala saaro ayaa loo sukuuninayaa sida raajixa ah waa sidaa darabtu darab ficlun maadin mabniyun cala alfatxa ficlun maadin mabniyun cala alfatxa liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik damiiru rafca mutaxarig ayaa aakhirka la xidhiira sidaa ayaa sukuunka fadxada fadxada muqadarka loogu binaynaya basriyiin waddadaasay mariyeen kuufiyiin waxay yidhaahdeen maya xarakadan aakhirka saaran ama sukuunkan ku binaysan yahay oo darabuu ficlun maadin mabniyun cala dama darabtu darab ficl maadi mabniyu cala sukuun aafika waxaa ka saaran ayuu ku binaysan yahay kuufiyo waddada soomaaliyeed waxaa ku yimid ficliga mudaaric ficliga mudaaric mucrab weeyaan sababka loo icraabayana ismiguu shabahay waa annagii haddeer sheegayna macaanida mukhtalifka ku soo aroorayso icraabna uu ugu baahanayo ayuu ka shabahay sidaa ayaa loo icraabaya waxaase shardi ah ficliga maad ee ficliga mudaaric marka la icraabayo nuunu tawkiid mubaashir ah iyo nuunu niswa labadaa nuun waa inuu ka dhanfeenaa nuunu tawkiid mubaashira waa inayna gelin nuunu niswana waa inayna gelin labadaa midun haddii ay gasho ficligii mudaaric mebni buu noqonayaa mucrab ba noqona sababka uu mebniga la noqonayana waxa weeyaan mushaabahadii uu ismiga shabbahayey ilaa ficliga mudaaric waxaa loo icraabay ismiguu shabbahay shabbihidii ismiga uu shabbahiyey ayaa tabardaraan waayo oo shay khawaasul afcaali ayaa galay nuunu tawkiid iyo nuunu niswa ficil waxaan ahaynba ma galaan khawaasul afcaalba mar haddii ay galay ay ficligii mudaaricu galay ficligaa mudaaric shabbihidii ismiga u shabbahayay ayuu ka fogaaday mebnigu noqonay nuunu niswa haddii ay gasho ficliga mudaaric sukuun ayaa lagu binaynayaa shardina male ficliga mudaaric nuunu niswaba haddii loo dambaysiyo faacil iyo naa'ibulfaacil mid unbay noqonayeen nuuntaaba haddii lagu dabadejiyo ficliga mebni weeyaan sukuun ayaana lagu bixiyey wax shardi ina male talow maxal miyuu icraab ka leeyahay ama kama laha xaalatul jasmadiisa markii aan gaarno insha allahu tacaala jusga dambe dhexdiisa weeyaan meelahaasaan ku sheegi doona waxaa yimid nuunu tawkiid haddii lala xidhiiriyo ficliga nuunu tawkiid haddii lala xidhiiriyo ficliga mudaaric fatxa lagu biray ficliga mudaaric nuunu tawkiidba haddii ay la xidhiirsato nuunu tawkiidkana khafiife iyo taqiilay u qaybsantaaye baabbay leedahu musanifka ku keeni doonaa nuunu tawkiidba haddii lagu dabadejiyo ficliga ma ficliga mudaaric fadxaa lagu binayni mudaaricaasi bishardi nuunu tawkiid dartii marka ficliga loo binaynayo mudaaric oo fadxa lagu binaynayo shardi buu leeyahay shardigaa waxa weeyaan ficliga xarafka ugu dambeeya aakhirkii ah iyo nuunu tawkiidka muuqadkan lafdiga ku hadalka waa inay iskala xidhiidhaan taqdiirtana waa inay iskala xidhiidhaan macnaha ficliga mudaaric nuunu tawkiid haddii ay gasho fadxa lagu binaynay bishardi ficliga xarafka ugu dambeeyo iyo nuunu tawkiidka xagga muuqadka iyo ku hadalka waa inay iskala xidhiidhaan oo wax u dhexeeya uusan jirin xagga taqdiirtana wax u dhexeeya waa inuusan jirin oo iskala xidhiidhaan sida yadribna layadribna oo kale waa inay arrintu tahay layusjananna wala yakuuna min asaabiriin lanasfacan iyo wixii lamida waa inay tahay ficliga mudaaric xarafka ugu dambeeya iyo nuunu tawkiidkii haddii la kala fasliyo oo aynay isku xigin oo xagga daahirka lagu kala fasliyey iyo ku hadalka sida walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun walaa tattabicaani laada naahiyo weeyaan ficliga mudaaricay jasmin lahayd tattabicaani ficliga nuunu tawkiid baa u dambaysa taqiilaha nuunu tawkiid taqiilaha gashay haddaba ficliga mudaaric faacilkiisa waa aliftan ku taagan tattabicaa aliftaa weeye aliftaa haddii laga gooyo ficliga cayn baa u dambaysa tattabicu ayuu noqon lahaayoo cayn baa u dambaysa ficliga ficliga xarafkii ugu dambeeya caynta ahaa iyo nuunu tawkiidkii iskuma xigaan maanta xaraf lagu hadlayo malfuudaa u dhexeeya xarafka muxuu yahay waa alifta faacilka ah tattabicaani marba nuuntii iyo ficliga xarafkii ugu dambeeya caynta ahaa kelimada haddii ay u dhexayso alifta weeyaane ficligaa mucrab weeye mebni ma ah nuuntaa gasha ma binayn karayso sababkuna waxaa weeyaan ficligii mudaaric xarafkii u dambeeyey iyo nuunu tawkiidkii ayaa waxaa lagu kala fasliyey kelimo waa faacilkao alifta ah marka alicraabi walaa tattabicaani waxaad leedahay laadii naahiyatun tajzimu tajzimu lmudaaric tattabicaani ficlun mudaaricun majzumun bilannaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuun nuun nuunu rafca la yidhaahdo baabkii waan mari doonaa insha allahu tacaala nuunu rafca nuun la yidhahdaa meesha ka go-anoo laadaa xadaftay oo ficligii mucrab weeyaan calaamatu rafcadiisi calaamatulicraabkiisiina waxaa weeye nuunta meesha ka xadsan oo jaazimka laada ay xadaftay aliftanna faacilkii weeyaan nuunu tawkiidkaa meesha taalana xaraf weeye oo kasraa lagu dinayay maxalkan icraab kuma sidaasi waa inaan ficliga iyo nuunta xaraf lagu hadlo dhexda waa inuusan u gelin waxaa kaloo shardi ah xuruufta dhexdeeda waxyaaba kelimooyinka nuunu tawkiidka iyo ficliga u dhexayni doona baabka nuunu tawkiidaan ku mari doona insha allah waxaa kaloo shardi ah nuunu tawkiidka iyo ficliga xarafka ugu dambeeya kelimo waa inayna u dhexaysanin ku hadalkaa nire oo walaa tatabicaani waynana waynayna ahayn waxaa kale kelimo waa inayna u dhexaysanin aan lagu hadlihaynin kelimo meesha ka hadfan laakiin ku qadaranoo meesha ee waxay ku jirta ahaan lagu xisaabayo waa inayna u dhexaynin oo taqdiirta waa inaan lagu kala faslinin taqdiirta haddii lagu kala fasliyaana ficligii mucrab buu noqonayaa nuuntii waxa ka tari mayso misaalkuna wuxuu noqonayaa latab latadribunna latadribunna iyo wixii la mid ah latadribunna ficliga xarafka ugu dambeeya u fiirso ba'da weyse iyo nuunu tawkiidkii way isku xigaan maanta muuqadka iyo ku hadalka wax u dhexeeyaa ma jiro latadribunna ba'da iyo nuunta way isku xigaan ficliga ba'daa u dambaysaa nuuntaa ku xigta xagga ku hadalka iyo lafdiga way isaga xigaan taqdiirtaasee lagu kala faslinhayaa oo taqdiirta sidee loogu kala faslin ficligan mudaaric waxa uu faaciloo faacilnimo uu u qaadanayaa waawljamaaca waawljamaacaha faacilnimada uu u qaadanaya waxaa daalli ahoo na tusinayaa waaw inuu meesha ku jiro ficliga xarafka ugu dhamaa gudan godaalkaasi waaw inuu meesha ka xasay ayuu daalli u yahay oo na tusinaya haddaba waawdii faacilka ahayd ee meesha ka xadfanayd ayaa taqdiirta waxay ku kala faslini ficliga xarafka ugu dambeeyey ba'da ah iyo nuunta mucrab buu noqonaya latadribunna asalkiisii hore wuxuu ahaa tadribuuna ficligii mudaaricee tadribu ahaa ayaa waxaa lagu daba dejiyey waawljamaaca nuunu rafca ayaa kasii dambaynaya afcaalu khamsuu noqday tadribuuna ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljaazimi wacalaamatu rafci annuun wawdana faacilkiisii wey isagoo tadribuuna sidaa u ah ayaa waxaa la geliyay laamulqasam latadribuuna latadribuuna latadribuuna laamta laam muwaa'atu lilqasam baa la yidhahdaa tadribuuna ficil mudaaric weeyaan wawdaa u faacil ah nuuntana calaamatu rafca wey isagoo sid sidaa ayaa nuunu tawkiid la geliyay wuxuu noqday latadribuunanna latadribuunanna saddex nuun baa meesha wada jooga saddexduba kelimada zaa'id bay ku yihiin oo ficliga ka mid ma aha saddexduba saddexda nuunee meesha wada joogo midda hore nuunu rafcihii weeye oo muxuu ahaa rafcadaa keentay oo rafcaday calaamad u tahay nuuntan dambee shidan waa laba nuunoo isku shidan midda horaa reeban midda dambena way xarakaysan tahay shidka sidaa ayuu ku yimid idqaan baa jira labada nuunee isku shida nuunu tawkiid weeye nuunu rafcaa ka horreeya saddex nuun oon kelimada midnaba uusan ka mid ahaynee wada zaa'ida ayaa isku xiga oo tadribuuna latadribuunanna ayay noqotay saddex nuun saddex xaraf oo isku jinsi ah in ay wada zaa'id noqdaan iskuna xigaan wax la ogol yahay maaha waxaa la samaynayaa saddexdaa nuun laazim waa in qaar la xadfaa laazim saddexda nuun u fiirso nuunu tawkiidka lama xadfi karo labadeeda qaybba tan reeban iyo tan xarakaysan midna lama xadfi karo waayo qaradkii iyo dantii loo keenaa meesha ku lumi ficliga in la adkeeyo ayaa loo keenay oo ficligaa dan gaar ahaaneed laga leeyahay mar haddii nuunu tawkiid la geliyo ee tawkiidkii ficliga laga doonaya ayaa meesha ka bixi si markaa tawkiidka uusan meesha uga bixin lama xadfi karo nuunu tawkiidka labadiisa qaybba waxaa ku yimid nuunu rafcaha alla nuunu rafcaha la xadfi karay waayo isagu dantii laga lahaa wuu gudanayaayo calaamatu rafca waa yahay isagoo xadfanba daallina waa loo hayaa oo ficliga naasib iyo jaazinba hadduusan gelin inuu rafcisan yahay cid walba way garan waa yahay nuunu rafcihii baa la xadfi latadribuunannabay ahayde nuuntii u hore lago nuuntii hore marka aada meesha ka qaado xadafto nuunu tawkiidkii oo shidan oo macnaha uu yahay nuun reeban nuun xarakaysanna ay ka dambayso laba nuunoo isku ree isku shidan weeye tan horaa reeban tan dambena waa xarakaysan tahay iyo waxaa isku soo bannaanaanay waawul jamaacigii oo reeban latadribuunanna nuuntii baa u dhexaysa nuun rafcaha markii hore u dhexaysay marka aad ka qaaddo wawdii way reeban tahay tadribuu nuunu tawkiidkanna waa laba nuunoo midda hore ay reeban tahay hee nuuntiioo reeban iyo wawdiioo reeban ayaa isku soo bannaanaaday irtiqaa'u saakiniin wax la yidhaahdaa dhacay laba saakin ayaa kulmay laba saakin haddii uu kulmo nuunta lama xadfi karo horay baan usoo sheegnay ficliga dantii loo geliyey ayaa meesha lumi oo tawkiidkii ahayd wawul jamaacahani faacilka ah talow ma la xadfi karaya ha waa la xadfi karaa sababtoo ah faacilnimadiina wuu gudanayaa haddii la xadfo daalina waa loo hayaayoo xarafka ka horaa gudan oo godaalka ayaa wuxuuna tusinayaa meesha inuu wow ka xadfan yahay hee wawdii xadaf latadribunna buu noqonaya latadribunna لتضربن تضربن فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال نون تلوحة نون بدن أو اسكوحي قدرته إن عدل النعيو هي علامة رفع عليها والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل الفعل واو التقاء الساكنين لوحة فينا فعل فاعل كيسي ويه ficligii mucrab weeyaanay garo ilaa latadribunna waxaan leenahay tadribunna ficlun mudaaricun marfuucu waa annaga leh mabniyun malihi calaamatu rafcadiisana nuunta iltiqaau ee tawaali amhaal loo xadfo weeyaan haddaba ficliga xarafkii ugu dambeeyey ba'da ahaa iyo nuunta muuqadkani way isaga xigaan iyo ku hadalka laakiin taqdiirtaa lagu kala fasiliyey taqdiirta haddii sidaa loogu kala fasiliyana mucrab buu noqonayaayo mabni ma noqonayo ficli ee ficliga mudaaric mucrabnimuu asal u leeyahay nuunu niswa haddii ay gasho bilaa shardin sukuun ayaa lagu binayn nuunu tawkiid haddii ay gashana fatxaa lagu binayni bishardi nuunu tawkiidka iyo ficliga xarafka ugu dambeeyaa lafdiga iyo ku hadalka waa inay isaga xigaan taqdiir taqdiirtana waa inay isaga xigaan oon la kala faslinin wadda wa ficlu amrin ficlu amar iyo wa mudiyin mudiyinta amarta ku cadaf buniyaa alifteedana liliطlaaq bay markaa noqoni icraab kalena waa bannaan yahay wa ficlu amrin ficlu amar iyo wa mudiyin maadi buniya waa la bineeyey huwa ficligaasaa la bineeyey jinsigaa loo jeedaaye wa acrabuu wowda xaggee loo celinayaa naxwiyiin u celi acrabuu way icraabeen naxwiyiin yacni xakamuu biicraabihi icraabkiisa ay xukumeen oo inuu mucrab yahay ayay xukumeen ilaa ayagu icraabka ma ayna saarina carabtii ka horraysay ayaa ku hadli jiray ayagaa mucrabnimo ku xukumay waxaa kaloo bannaan carabtii hore in loo celiyo la yidhaahdo wa acrabuu carabi way icraabeen mudaarican carab icraab waagii hore maba inaa aqoonine nataquu mucraba weeye isagoo mucrabay ku hadleen ayaa loo jeedaa wa acrabuu way icraabeen mudaarican mudaaric bay icraabeen in cariya mudaarica haddii uu qaawanaado weeyaan min nuuni tawkiidin adkaynta nuunteeda haddii uu ka qaawanaado nuunti oo mubaashir mubaashirin ficliga aakhirkii la baashirayso oo xagga taqdiirta iyo xagga lafdiga midna aan looga faslinin wa min nuuni inaatin miisaalada iyo sida loo iclaalinayana ibnu caqiilka ayaa qoraya cidda haysato wa min nuuni inaatin nuuni inaasna waa inuu ka qaawanaadaa kii aan qaawanaaninee nuunu inaas ay gashee mabniga noqday ayuu miisaaliyey musanifka ka yaruucunaa man futin ka yaruucunaa haweenku way argagixinayaan raaca yaruucu mudaariceedii weeyaan ka yaruucuna haweenkii way ergagixinayaan man ruuxii futina la imtixaanay ayay ergagixinayaan yaruucu ayuu ahaa ficligoo damuu ku rafcisnaa isagoo damo ku rafcisan ayaa nuunu niswa la geliyey cayntii reerka u dambaysaa sukuun lagu dhuftay sukuunkaasuuna ku binaysan yahay yaruucuna way ergagixinayaan haweenka man ruuxii futina la imtixaanay ayay ergagixinayaan oo laba macno ayay labada ayay ku fasiraanoo ka yaruucna man futin ninka ay balaaye ku dhacdo oo carruurta ay ka dhimato ama xanuunsado ama dhibaato ay ku dhacdo haweenku culummo ma aha ma sabar siinayaane way usii ooynayaanoo waa qaylinayaan war balaayaa kugu dhacdayoo war halaagsantay muxuu ahaa wax uu ku naxay sheegayaan sidaa waa macno macno labaad waxa weeyaan man futina bihinna ayaga ciddii lagu imtixaanadoo jeclaado ee way way argagixinayaanoo u naxariisan maayaanna macno وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكر ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم وكل حرف حرف دمانتي مستحق من متويا للبناء بناء يومت والأصل سلا أصل في المبني مبني وأصل أن يسكر وإلا سكونيا ومنه مبني أي كمل يهي ذو فرح فرح مذ صاحبة أي وذو كسر كسر مذ صاحبة أي وضم ضم مذ صاحبة كأين أي وأمس أي وحيث ويانه والساكن كرهبنا كم لفظها كم يقول يوحي لمده halkanna wuxuu sheegayaa musanifka ismi iyo ficli mucrabkoodii iyo mebnigoodii ayuu ka soo baxay oo ismigu laba qayb ayuu u qaybsamaa mucrab iyo mebni ficlina laba qayb ayuu u qaybsamaayoo mucrab iyo mebni ayuu u qaybsamay kelimada kii ugu dambeeyey waa xaraf nawcii kelimada u dambeeyey xaraf weeyaan xaraf asagu ma qaybsamo mucrab iyo mebni uma qaybsamee min awalihi ilaa aakhirihi bakrata abiihi waxa weeyaan mebni xaraf oo dhan waa wada mebni lafdigiisa mebni ah maxalkiisana waa mebni lafdina icraabku ma le maxalna icraabku ma le taqdiirna icraabku ma le sidaasina waa muttafaqun bayna naxwiyiin naxwiyiinta dhexdooda waa arrin isku waafaqsan yahay oo wax shakiga uusan ka joogin waxaa jira sidaa horay usoo sheegnayba ficliga majhuul haddii loo bineeyo naa'ibulfaacilna jaaramajhuul looga dhigo faraa wuxuu yidhaahdaa xarfuljerka ayaa naa'ibulfaacil oo maxal buu u yeelayaa halkaa mawdic ayuu sheegaa farci mawdica waxaan ahayn xaraf min awalihi ilaa aakhirihi lafdigii waa binaysan yahay maxalkiina waa binaysan yahay icraabna shaqa kuma warkiisana intaa ayuu ku dhan yahay icraab wuxuu asal u leeyahay bina binahaasi mooye mana garab maro min awalihi ilaa aakhiri waa wada mabda waxaa ku yimid intaa markuu ka baxay musanif ayaa wuxuu sheegay qaaciide guud oo wax alla wixii la binaynayo waxyaabaha uu asalku in lagu bineeyo asalka ayuu sheegay wuxuu yidhi wixii la bineeyaa ismi iyo ficli iyo xaraf midkuu doonaaba ha noqdo ismiga icraab buu asal u leeyahay bacdi ka midaa mebni ah ficlina binuuba asal u leeyahaye bacdi ka midaa mucraba xarafna min awalihi ilaa aakhirihi icraab ee binuu asal u leeyahay waana wada mebniba dhammaan isku soo wada dar wax alla wixii mebni noqdaa sukuun in lagu bineeyaa asal liannahu akhafu alxarakaat xaraka marka la yidhaahdo waa kan ugu fudud isagu xarakada ma aha xaqiiq ahaan waa cadamulxaraka xaraka la waayo weeye oo xarakadu sida xaqiiqada ah waa fadxa iyo dama iyo kasra sukuunna waa xaraka la'aan marka binuhu waa culus yahay wuxuu la culus yahay lusuumka aakhirka kelimada uu laasimaye weligii uusan iska bedelay mar hadduu culus yahay xaraka la'aanta ayaa ugu fudud waa sukuunee sukuunkaa in lagu bineeya asal sidaa ayuu u sheegay sukuunkaasi asal ha ahaaday wax alla wixii mebni ah waxa uu asal ee sukuun marka uu ku leeyahay musanifka macnaheeda ma aha mebnioo idin sukuun ayaa lagu wada bineeyaa sidaa uma jeedo arrinkaasna isagaa kuu caddeeyo wuxuu yidhi mebniga iyo waxyaabaha la binaynaya waxaa ka mid ah qayb fatxa lagu bineeyey qayb qayb kasra lagu bineeyey qayb dame lagu bineeyey iyo qayb sukuunkii asalka ahaa lagu bineeyey labadaba waa leeyihin laakiin asal waxa ah waxa la wixii la binaynayo sukuun in lagu binayo u fiirso marka ismi waxaan nidha binaha faraca buu ku yahay oo in la bineeyaaba asal ma ah ismi haddii la bineeyo sukuunna lagu bineeyo hal su-aal baa lagu weydiinay su-aashaasi waxay tahay ismi haddii la bineeyo sukuunna lagu bineeyo hal su-aal ayaa lagu weydiinaya su-aashaasi waxa weeyaan lima buniya ismigu maxaa loo jeeyey sanifkaa ka soo jawaabay oo limushaabaha siiye alxarfa shabihida xaraf uu shabahayey xaraf haddii la bineeyo ama ficli la bineeyo sukuunna lagu bineeyo ficli baa la bineeyey ama xaraf baa la bineeyey sukuun ayaa lagu bineeyey wax su-aale kuma jira lima buniya laguma dhigi karo oo lima buniya haddii lagu yidhaahdo hee binay asal uleeyihiin xarafna binuu asal uleeyahay ficlina binuu asal uleeyahay maxaa sukuun lagu loogu bineeyana laguma dhihi karo wixii mebni ee sukuun baa u asal ah xaraf iyo ficli haddii la bineeyo sukuunna lagu bineeyo su-aal kuma jiro xaraf iyo ficli haddii la bineeyo xarakana lagu bineeyo kasra iyo fatxa iyo dammaa lagu bineeyo xarakada haddii lagu bineeyo ficli kasraba laguma bineeyahay inta kale laakiin xarafku kasra waa lagu bineeya xaraf haddii la bineeyo iyo ficli kasre iyo fatxa iyo damo lagu bineeyo hal su-aal aya laba su-aal ayaa kutuka laba su-aal ayaa lagu weydiinaya labadaas su-aal waxa weeyaan lima buniya laguma weydiinayo oo xaraf iyo ficli binay asal leeyihiin laakiin waxaa lagu leeyahay lima xuri maxaa loo xarakeeyo sukuun maxaa loogu binayn waayo waa su-aal walima ikhtiirat hadihi alxaraka xarakadan gaar ahaaneed maxaa loo doo fadxa haddaad ku binayso fadxada maxaa loo doortaa lagu leeyahay oo kasre iyo dame loogu binin waayo dame iyo kasre haddii aad ku binaysato le- maxaa loo doortaa lagu leeyahay oo wax kale loogu binin waayo laba su-aal wey lima xuqrika haddii lagu yidhaahdo lix wej baa looga jawaabaa yacni sababka mabni loo xarakeeyaa lix wej mid baa loo xarakeeyaa sidiisaba mabni kasta ismiga ficli xaraf ku dooraha noqdo shaygii mabni a sukuun in lagu bineeyaa asal ah lix arrimood ayaa looga leexdaa sukuun oo xaraka loogu sameeyey xarakada noocay doontaa ha noqdo lixdaa midka u hore waa iltiqaa'u saakinayn laba saakinba haddii ay kulmayaan in la xarakeeyaa waajib sida ayna oo kale ayna nuuntaasi ma sukuunin karaysa waayo ya-da ka horaa sukuunsan iltiqaa'u saakinayn ayaa dhacaya sidaa darteeda in la xarakeeyaa waajiba iltiqaa'u saakinayn waa cillo loo xarakeeyo mabniga waa kow mabnigiibaa hal xaraf haddii uu yahay oo keli ah sida darabtu taadaasi maxaa loo xarakeeya hee waa hal kelima hal xaraf oo keli ah see loo reebaya wax reebo iyo mid la reebo iyo mid reebaba uma qaybsanto waa hal keli ah in la xarakeeyo laazim weeye iyaduna hal xaraf haddii uu noqdo waa laba hadalka haddii asaga lagu bilowdo oo kelimadii mabniga ahayd lafteedaba hadalka lagu bilowday wax qaybsami karoo qaarna inta lagu bilowdo qaarna la suquunin karana ma aha sida bizaydin oo kale badaasi maxaa loo xarakeeyey hee curbatu lilibtidaa'i hadalku bilaabashaa meeshaba loo dhigay sukuunna kama suuroobo waa saddex icraab hadday kelimadan asal u lahaan jirtay waabay mucrab ahaan jirtay mar dambaa la bineeyey waa binihii caaribka ahaa garan waaye bina caarib ayaa ku yimid kelimadani xarake in lagu bineeyaa asala iyadoo xarake in lagu bineeyo ayaa muxuu ahaa asalku in sukuun lagu bineeyo wey laakiin sukuunka in lagu bineeyo waa laga leexanayo waxaa lagu binaynaya xaraka iyadoo la istusayo kelimadan asalkeedii hore mucrab inay ahayd yaa zaydu laa rajula iyo wixii lamida weeyaan qablu iyo bacdu waa afar kelimadani muxuu ahaa mustaqil inay tahay ayaa la doonayaa in la istusiyo kelimada aakhirkeeda haddii la sukuuniyo xarafkan la sukuuniyee reerka u dambeeya waxaaba loo malaynayaa zaa'id inuu yahay si aan zaa'id loogu malaynina kelimada inuu ka mid yahay tuksisu ayaa loo xarakeeyey huwa iyo hiya wey wowda iyo ya-da reerka ugu dambeeyaa waxay ka mid yihiin damiirka oo ha'da iyo ya-doo iswato iyo ha'da iyo wowdoo iswataa hal damiir isla ah haddii huu iyo hii la yidhaahdo waxaa laga baqayaa in loo maleeyo hada oo keli damiir inay tahay damihii oo la ishbaaciye wow inuu ka dhashay kasrihii oo la ishbaaciyey inay ka dhalatay kelimadani mucrab haddii ay shabahdana waa la mid oo kelimadu waa mabni iyadu welig weligeed mabni bay ahayd laakiin mucrab bay shabahdaa waa sida ficliga maadi ficliga maadi fatxa lagu bineeyaa sabab ficli mudaaricuu shabahaya oo see u shabahaya ficliga mudaaric sida xaalo iyo sifa iyo khabar iyo shardi sida uu u dhaco iyo ficliga maadina u dhaca marka ficligii mudaaric buu shabahayoo mucraba kelimadii mabniga ahayd mucrab haddii ay shabahdana xarakaa lagu bixiya lixdaas sababood ayaa sukuun looga leexdaayoo xaraka loogu bixiya lixdaas sabab waxaa weeyaan iltiqaa'u saakinayn xarakaa loogu bixiya kelimadu hal xaraf haddii ay tahayna xarakaa lagu bixiya curdatu lilibtidaa'i haddii ay tahay ee bilow loogu talagalayna xarakaa lagu binaynaya mucrab haddii ay shabahdana xarakaa lagu binayn icraab hadday waagii hore lahaan jirtay oo binuhu caarib u yahayna xaraka in lagu bineeya wey kelimada xarafka ugu dambeeya asalnimadiisa in la istuso haddii la doonayo oo kelimadoo iswadataa mustaqil inay tahay huwa iyo hiya iyaduna xaraka in lagu bineeyaa weeyaan lixdaa jeer ayaa waxaa laga leexdaa sukun ku binayn xarakana lagu bineeya xarakadu nooca ay tahay fadxa iyo kasre iyo dama mid kasta jawaab buu usii baahan yahay dee waktigaa dheeraanaya idinka aad sii egeegi doonto wa kullu xarfin xarf dhammaantii mustaxiqun mid muta weeyaan lilbinaa'i binuu muta walaslu sida asalka asal wuxuu u jeedaa raajixa walaslu sida faraha badan ee haalibka a kuma wado inta sukuun lagu bineeya iyo inta xaraka lagu bineeya xaraka waxa lagu bineeyaaba ka badan ee wuxuu u jeedaa sida raajixa ayaa in sukuun lagu bineeyo ay tahay walaslu sida asalka ah filmabniyi mabni u asala an yusakara in la sukuuniyo wey wa minhu mabnigii ayuu ka mid yahay duu farxin far waduu kasrin kasar mid u saaxiibina waa ka mid wa damin dama mid u saaxiibi ayaa ka mid ah كأين كيف هذا صاحبك أهوي وأمس كي كسرنا صاحبك أهوي وحيث كي ضمر صاحبك أهوي والساكن كي ريبرانا كم لفظها كم إويانه والرفع والنصب على الإعراب عن اسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر الجن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر واجعل يال الرفع الرفع والنصب النصب وحد كي يشاء إعرابا إعراب كي الاسم الاسم وغيل وفعل فعل واجعل يال الرفع الرفع إيا والنصب نصب وحد كي يشاء إعرابا إعراب أغيا الاسم الاسم إيا وفعل فعل أغيا نحو لنا هذا أنه بقي ما يويا أما هي ليس ما والاسم اسم قد خصيص ولا خصيصي بالجر جر أيا لو خصيص كما قد خصيص سيدا لو خصيصي بقى الفعل فعلك بأن ينجزم إنه جزم سيدا لو خصيصي فرفع الرفع بالضم ضمك الرفع وانصب النصب فتحا فتحك النصب وجر جر كسرا كسر كجر وذلك كذكر الله عبده يسر يوحي لمد وياني واجزم جزم بتسكين سكون كجزم وغير ما شيء غير كي ذكر لسو شيغي ينوب النائب النقرية نحو جاء وحا يمد أخو بني نمير يوحي لمد أوي هل كان وحي شيغي يا مصنف كالمعراب والمبني أي خطوة بحي كلمة يا وحوس وغيبية اسم يا فعل يا حرف من والبعلى من الوقت أي صور شيء معرب كي مبني جنا وصور شيء وكسر بحي هل كان وحو دون يا إنه كبر الإعراب وحل يلاهو الإعراب كلمة ومعرب أو ولا إعرابية إيه وحيالها لا إعراب أيان صور برنيو كلمة معرب كا صلوا إعراب محل يلاهو سيدي سبا إعراب دون يا إنه كبر وحو يرى إعراب وحل يلاهو إعرابه سيدي سبا وحو ليهي أنواع الإعراب أما ألقاب الإعراب اللي يله هذا أصول الإعراب هي النواب الإعراب أنواع الإعراب ورفع نصب خفض جزم أفرط أنواع الإعراب اللي يله هذا أصول الإعراب وحلي يله هذا أفرط عليهن أفرط أصوش إليه وضمة فرحة كثرة سكون أفرتا أصوشنا وبيليين يمين أي قلان هذا إعرابك النوعاء لما مذهب أي نحويين تكليهين لما مذهب أي كليهين وحويا بعض النحويين تكمل وحي إليهن إعرابك واللفظ بعضنا وحي إليهن إعرابك والمعنوي سدا معنى هذا وحوي إعرابك واللفظ لمن كلي وحي كوضا لفظ لفظ أفيرس معنيه سواء واحد لو هذله لفظ معنيه سواء هي واحد لو هذله ملفوظ واحد لو هذله إعرابه واللفظ مرك إليه وحي كوضان كلمة آخر كذا واحد صارنا لو واحد ليو أي إعرابه مثل ما كان يراهن يقوم زيد يقوم كلمة آخر كذا جدال أي صار زيد كلمة آخر كذا جدال أي صار في المسجد هدي أن قصي ضرنا مسجد آخر كذا هوصلك يا سارة وحال وحال لي جدالك إيو هوصلك إيو كردك إيو خيبتانك كاسا إعراب لي هذا بيليه اليوم وإعراب واللفدي وحال وحال لي إعراب وحواست شنطة الودريمي كرم ما بقى مرة لا أركي كرم لو ما هذا الكرم caqligaa lagu gartaa icraabka waxyaabahan kelimada aakhirka fuulayo godaalka iyo hoos dhiga iyo waxyaabaha ka naa'ib noqdo ah calaamaad weeyaanoo waxay tusinayaan calaama waa shay wax tusinayo waxay tusinayaan kelimadan icraab fulaan inuu saaran yahay labadaa madhab ayaa ku jira marka ay tacriifinayaanna tacriifkooda waa kala bedelan yahay oo nimanka icraabka lafdi ku wado oo waxaa lagu hadlayaa icraaba marka ay tacriifinayaan qolyahaasi waxay leeyihiin icraab waxaa la yidhaahdaa alxarakaatu wاsakanaatu wanuwaabuhaa alatii yajlibuha alcaamilu fii aakhiri lkelimati alxarakaatu xarakooyinka ama shaqalka iyo wsakanaatu reebniinka iyo wanuwaabuhaa waxyaabaha ka naaib noqdo waxyaabaha ka naaib noqdo yeelan doona waa arki doonaaye iyo allatii yajlibuha alcaamilu fii aakhiri lkelima kuwaasoo caamil kelimada aakhirkeeda uu saaray ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab xarakada godaalka iyo kordhiga iyo hoos dhiga ah iyo sukuunka oo xaraka la'aanta ah iyo waxyaabaha intaa ka naa'ib noqdo isla markaana caamil kelimada aakhirkeeda uu saaray kaasaa icraab la yidhaahdaa sidaa ayay ku tacriifinayaan qoladaas qoladaa haddii la yidhaahdo rafca tacriifiya alrafcu maxaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin rafca waxaa la yidhahdaa alrafcu hiya adammatu wamaa naaba canha rafca waa godaalka muuqda iyo waxa ka naa'ib noqonayo alrafcu hiya adammatu wamaa naaba canha annasbu hiya alfatxatu wamaa naaba canha alkhafdu ama alawaljaru hiya alkasratu wamaa naaba canha waljasmu hiya asukuunu wamaa naaba canha sidaa ayay u tacriifinayaan oo aakhirka waxa saaran ayaa icraabkiia qolyaha kale waxay ku tacriifinayaan marka la yidhaahdo icraab maxaa la yidhaahdaa balqeex waxay leeyihiin tagyiiru awaakhiri lkelimi liikhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan ow taqdiira icraab waxaa la yidhaahdaa tagyiiru awaakhiri lkelimi kelimada dabayaaqadeeda inuu isbedelo liikhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha cawaamil kor ka gashay isbedelka iyo iskhilaafka iskhilaaftay waa inuu isla bedelo lafdan ow taqdiiran xagga lafdiga isbedelka waa inuu ka muuqdo ama muxuu ahaa taqdiirta uu ka muuqdo waayahay rafca tacriifiya haddii la yidhahdo nimankaasi waxay leeyihiin rafca waxaa la yidhaahdaa tagyirun alrafcu tagyirun makhsuusun calaamatuhu damatu wamaa naaba canha waa isbedel khasisan calaamada ku tusaysa isbedel inuu meesha yaallana waa godaalkan iyo waxaa ka naa'ib noqonayo alrafcu tagyirun makhsuusun calaamatuhu damatu wamaa naaba canha والنصب تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها والخفض تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها والجزم تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب سلا أي تعريف نيا ويا جاء زيد إعراب هذه الليلة هذا قليها اللفظ قوة وعليه زيد فاعل مرفوع وعلى زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخر وعلامة رفعه ما لها جرو وايو damadan aakhirka saaran calaamad godaalkii tusinaysa ma ahe waa godaalkii laftiida waa rafcadii lafteediiba zaydun faacilun marfuucun wa rafcuhu damatu daahiratun fii akhiri qolyaha kale ee macnawiga ku wada icraabku waxay leeyihiin rafca haddii la yidhahdo zaydun icraab zaydun marfuuc wa calaamatu rafcihi intuu rafcisan yahay waxaan ku garanaynaayo calaamad noo ah damatu daahiratu fii akhirihi godaalka aakhirka ka saaran ayaa calaamada noo ah labadaa madhab ayaa icraabka ku jira haddaba anwaacu licraab waxaan nidha afar weeyaan waa rafca nasba khafda iyo jasma usuulu licraabna afar weeyaan afartaa waxa weeyaan damatun fatxatun kasratun sukuun nuwaabu licraab baa ku yimid usuulu licraabkaasi waxyaaba ka naa'ib noqdaa jira waxyaabihii macluumka ahaa ee la yaqaano weeyaan rafcoo kale afaraa ka damoo kale afaraa saddex baa ka naa'ib noqotaa waa annagii dhihi jir oo macnaha naxwada lagu soo wada mari jir nuwaabul icraab waxaa la yidhaahdeen naa'ib noqdaana toban shay wey ayaa naa'ib noqda tobankaa shayna toddoba baab unbabay galaan sidoodaba tobankaa shay ee naa'ib ka noqdaa saddex ka mid ee damay naa'ib ka noqdaan oo rafca afar calaamay leedahaye mid damo weeye damadu waa asal saddexda kale damanay naa'ib ka yihiin koow afarna waxay naa'ib ka yihiin fatxa oo xaalatu masluul marka la joogo afar iyo saddex haddii la isku daro toddobay isla noqonayaan labana waxay naa'ib ka yihiin haa labana waxay naa'ib ka yihiin kasra sagaal bay isla noqdeen halna wuxuu naa'ib ka yahay sukuun xaalatuljaزma marka la joogo sukuun in lagu jasmiyaa asala halbaa naa'ibka ah xadaf weeyaane toban bay isla noqdeen tobankaana nuwaab nuwaabulicraab baa la yidhaahdaa icraabka waxyaabaha ka naa'ib usuululicraabkay ka naa'ib noqdaan tobankaa nuwaabta ka naa'ib noqday nuwaabta noqdaa toddoba baab bay galaan toddoba baab laba afcaal iyo shan asmaa toddobadii baaboo sardisan ayuu soo wadaa musanifkuu sheegay ee baabka ku dhammayn doonaa insha allahu taala والرفع مفعول الأول ومقدم ويان اجعلا أو فعل أمر أه نون التوكيدنا لو أكدي لما مفعول بين الصفاء أخوات ظن أفعال القلوب وي لما دي مفعول كان هراء الرفع ويان إعرابا نكيدا بوي إيه والنصبنا الرفع دوكو عالفين إعراب كان سأوفي عنه inkastoo nuunu tawkiid ficliga lagu akiday macluumkiisa in la hormariyo aad looma ogolo daruuratu shicri baa loo hormariyay musanifka in badan buu isticmaalaya wajcalan yeel alrafca wannasba rafca iyo nasba waxaad ka yeeshaa icraaban icraab ka yeel ismin wa ficlin ogeya macnaha alqaabulicraabkii afarta ahayd laba ka mida ismi iyo ficli baa wadalahoo rafca iyo nasba weya khafda ficli baa ismi baa gooni ule jazmana ficli baa gooni ule intaasu soo wada واجعل يل الرفع والنصب وحركية شاء إعرابا لاسم أغيل وفعل النحو لن أهاب ويان أهاب فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وقليه معنوي قوة إعراب قليها كلو واحد لها لن حرف النصب أهاب فعل مضارع منصوب ونسبه فتحة ظاهرة في آخره والاسم اسمك قد خصص ولا خصصي بالجر جر يا لو خصصي خفضنا ولا إلى هذا كما قد خصص السنة لو خصصي الفعل فعل سيدا لوغو خسيسي بأن ينجزم إن جزمومو سيدا لوغو خسيسي فارفع رفعي بضم وحل وحد رفعيني بضم ضمك رفعي ضم أسر وانصب النصب وحل وحد نصبني مفعول كذا حدثني فتحا فتحك النصب وحل وحد نصبني وجر جر وحل وحد جري كسرا كسرك جري كسرنا أسر كذكر الله عبده يسروي ذكر ورفع سنتها رفع علامة رفع لنا وضم لها الله ويخفضيسه ويكسر ويجرنتهي علامة الجركنا وكسرة عبد وينسبسنتهي علامة النسبنا وفتحة يسر وفعل مضارع والرفعسان علامة رفعنا وضمنا وضم يا كسر يا فتحة سلا إن وهو إعرارا أصلا واصل لقنا ابن غضا كذكر الله إلى حسيدي مصدر مضاف لفاعله عبده أدونك سؤوسه يسر أدونك فرح جنيني oo ilaah hadduu khayr ku xuso addoonka yahay dembi dhaaf iyo in loo dembi dhaafay loo naxariistay addoonkaa ku farxayaa taas wajzim jazmiyey bitaskiinin sukuun ku jazmi wax alla waxaa jazmini sukuun in lagu jazmiyaa asala wagayru maa shay heyrkii dukira la sheegay afartaa usuushay aan soo sheegnay waa wixii la rafcinayo dama ku rafci waxa la nasbinayo fadxa ku nasbi waxa la khafdinayo kasra ku khafd waxa la jazminayo sukuunku jazmi afarta usuulul i'raab baa la yiraahdaa iyo wagayru ma shay geyrkii dukira la soo sheegay usuusha waxaan ahayn yanuubu naa'ib buu noqonaya wuxuu jaa akuu bani namir naa'ibkii bacdi ka miduu miitaaliyey jaa waxaa yimid akuu bani namirin reer bani namir walaalkoodii baa yimid oo jaa ficil maadi weeyaan akuu ayaa faacila faacilo idila waa wada marfuuc haddaba wixii la rafcinaya damo in lagu rafciyaa asal ahayd damo kuma uusan rafcinina wow buu ku rafciyey وعلامة رفعه الواو واودني وحي نائب كتاهي ضمدي يقرو وغير ما ذكر ينوب ذي ويان أو ضمدي بي نائب كتاهي وحا وليداهي أخوه فاعل جاء مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ضمي نائب كتاهي ويو اسم أسماء ستة كتر سنوياني أخو مضاف بني مضاف إليه مجرور مضاف إليه ودنو وذا جريه وحل جريه كسرين لوجراء أصلحي kasra kugu uusan jerina ya buu ku jeri ya-daasi kasradii bay naa'ib ka tahay yegaro oo kasradii asalka ahayd oo in lagu jaro ku habboonayd ayaa meesha geli weyday ya bay soo dirsatay ya baana ka naa'iba banii mudaafun ilayhi majruur calaamatu jarihi alya niyaabatan can ilkasra liannahu jamcu lmudakar saalim yuu u yar egyahay jamcu mudakar saalim fiican maaha namirna mudaafu ilayhi kala weeye wallahu aclam sala allah علمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء ما من الأسماء أصيف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصها من نفسهن أشهر وشذ ذا الإعراب أن يضفن لا إلياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا كلتا كذا كسران واثنتان كونين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ولف وارفع بواو وفي يجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب ورفع الرفع بواو ووك الرفع وانصب النصب بالألف ألف كل نصب وجرور جر بياء يأكجر ما الذي شيء أصف أنا وأنصفين أيوه من الأسماء حال أسماء كمد يهي waxaan ku soo jirnay almucrabu walmabniyu iyo alicraabu waxaan ka soo baxnay almucrabu walmabniyu min alkelima kelimada waxyaabaha la icraabo iyo waxyaabaha la bineeyo iyo sida ay kala noqonayaana ma asal ay ugu kala leeyihiin waxaa kal waxaa kaloon soo sheegnay alicraabu alqaabu licraab waxa la yidhaahdo iyo usuulu licraab usuushaasina inay nuwaad leedahay ayaan soo sheegnay alqaabu licraab waxay ahaayeen afar rafca iyo nasba khafda iyo jazm usuulu licraabna sida aan soo sheegnay waxay ahaayeen afaro waa dammatun lirafci damo oo rafca u sugan iyo fatxa oo kasra u sugan iyo fatxa oo waxaan u wadaa nasbo u sugan iyo kasra oo khafdo u sugan iyo iyo sukuun oo jazmo u sugan afartaana waxaa la yidhaahdaa usuulu licraab usuulu licraabka wuxuu leeyahay nuwaadu licraab wax la yidhaahdo waxyaaba ka naa'ib noqdo waxaa soo sheegnay afarta asalka waxyaabaha ka naa'ib noqdaa toban shay weeyaan tobankaasina waxay yihiin rafca calaamooyinkeediioo afar ah hal ayaa asalka damo weeyaane damada waxaa ka naa'ib ah saddex shay saddexdaasi waa waaw iyo alif iyo nuun nasba calaamooyinkeedoo shan ah fadxa asal weeye afarta kale naa'ib bay noqonayaan khafda calaamooyinkooda calaamooyinkoodoo saddex ah kasra asal weeyaane labada kale naa'ib bay noqonayaan jazma calaamooyinkeedoo laba ah sukuun asal weeyaane hal ayaa ka naa'ib noqonayaa xadaf weeyaan toban bay markaa isla noqonayaan nuwaabti usuushiina afar icraabka calaamooyinkiisa oo dhan marka la isku daro afar iyo tobanka ayay noqonayaan waxaan soo sheegnay nuwaabta tobanka ah toddoba baab bay galaan toddobadaa baab shan waa asmaa labana waa afcaal shanta asmaada ah waxa weeyeen asmaau sita tatniya jamcu mudakaru saalim jamcu mu'anahu saalim iyo maa laa yansarif shantaa asmaa wey labana afcaal weeyaanoo afcaalu lkhamsa iyo ficliga muctalul aakhirka ah toddobadaa baab ayay nuwaabtaa tobanka ay u qaybsamaan oy galaan toddobadaa baab ee niyaabada lagu icraabo laba qayb ayay u qaybsamayaan qayb icraabkooda oo dhan naa'ibnimaa lagu icraabaa waa siday u badan yihiin qaybna bacdi icraabkooda ka mida ayaa waxaa lagu icraabaa usuul bacdina niyaabaa lagu icraabaa qolada bacdi ee qaybsama oo bacdi ka mid ee usuul lagu icraabo bacdina ee naa'ibnimo la icraabaa saddex shay wey saddexdaasi waxaa weeyaan jamcu lmu'anasi saalim xaalatu lkhafda marka uu joogo iyo xaalatu rafca marka uu joogo asal ayaa la icraabaa oo kasraa lagu khafdiyaa damaa lagu rafciyaa xaalatu nasbe marka uu joogo oo keli ayuu naa'ib noqon niyaabo gelayaayo waxaa lagu icraabayaa meesha fatxa lagu nasbin lahaa ayaa kasra lagu nasbin oo kasradaasi fatxay naa'ib ka noqon maa laa yansarif kan labaad weeyaan xaalatu rafca marka uu joogo iyo xaalatu nasba asal ayaa la icraabaya xaalatu rafca damaa lagu rafcina xaalatu nasbana fatxaa lagu nasbin xaalatu lkhafda marka uu joogo ayaa meesha kasra lagu khafdin lahaa fatxa lagu khafdin oo fatxadaasi kasra ay ka naa'ib noqon ficliga muctalul aakhirka ah xaalatu rafca iyo xaalatu nasba marka uu joogo asal ayaa la icraabi oo xaalatu rafca marka uu joogo damaa lagu rafcini muqadar un bay noqonayeen xaalatu nasbe marka uu joogana fatxa lagu nasbini bacdina muqadar bay noqotaa bacdina daahir bay noqotaa xaalatljaزme marka uu joogo ayaa baabuniyaabo la icraabi oo meeshii sukuun lagu jasmin lahaa ayaa xaalaf lagu jasmin saddexdaa mooye toddobada inta soo hadhay afar bay noqonayaan afartaa abwaabteeda oo dhan niyaabaa lagu icraabaa qoladii niyaabada lagu icraabaya wuxuu ka bilaabay musanifka asmaada way u sharaf badan yihiin daatada ay tusinayaan asmaau sita ayuuna ugu hormariyey waayo asmaau sita waa mufrad tasniye iyo jamac midna ma ahan mufrad weeyaan mufradka iyo tasniyada iyo jamaca mufradka ayaa icraabka ku asalsan uu kaga horreeya oo macnaha labada tasniyada iyo jamaca waxay ka dambeeyaan mufradka sidaa ayuu usoo hormariyey oo maa laa yansarif ba bacdi ka mid ee mufrad weeyaane muxuu usoo hormarin waayey ee maa laa yansarif bacdi ka mida usuul ayaa lagu icraabayo dhammaantii naa'ib ma aha oo naa'ib laguma icraabo sidaa ayuu wuxuu usoo hormariyey ee asmaa sita wuxuuna yidhi asmaada aan sifayni doono lixda ismiya ee uu sheegi doono weeyaane marka la rafcinayo waxaa lagu rafcinaya wow marka la nasbinayo alif ayaa lagu nasbini marka la khafdinayo ama la jarayana ya ayaa lagu jari sidaasi waa icraabka mashhuurka ahee la yaqaano naxwiyiinta uma badna laakiin waa mashhuurka caanbaxay oo la yaqaano kutubta qaalibka qoran waxaase jiraa icraabo kale laba iyo toban icraab buu asbaabu sitaha leeyahay sidiisaba loo icraaba macnaha laba iyo toban madhab baa ku jira sida loo icraabayo laba iyo tobankaa madhabay ku jiro madhabka ugu mashhuursan weeyaanoo loo loogu aqooni badan yahay waxaa kaloo jira asbaabu sitaha in min awalihi ilaa aakhirihi xaala ee xarako la icraabo laakiin xarakadiisu ay muqadar noqoto oo xaalatu rafca marka uu joogo wow inta loo dambaysiiyo wowda korkeeda lagu qadaro jaa abuuka abuu marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alwaawi la yidhaahdo xaalatu nasbe marka uu joogaana alif inta lagu taago raaytu abaaka la yidhaahdo mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun cala alif la yidhaahdo xaalatu ljar marka uu joogaana kasre muqadar cala alyaa-i lagu qad lagu icraabo la yidhaahdo marartu biabik abika majruur calaamatu jardihi kasratu muqadaratun cala alyaa-i la yidhaahdo icraab mashhuur icraab sidaas ayaa jira icraabka weliba naxwiyiinta u badan siibaweyhi iyo basriyiin iyagu sidaasayba icraabaan naxwiyiinta kale bacdi ka mida ayaa sidaa hore aan sheegayna ku icraaba qolo kale waxay icraabaan wow ayay u dambaysiinayaan xaalatu rafcada xaalatu nasbadana alif bay u dambaysiinayaan xaalatu lkhafdadana ya bay u dambaysiinayaan laakiin laba maxal bay ka icraabayaan oo waxay leeyihiin xaalatu rafcada damo ba'da saaran iyo wowda ka dambaysa ayaa calaamatu rafco wada ah oo marka la yidhaahdo haadaa abuuka abuuka wuu rafcisan yahay oo calaamatu rafcadiisa ba'da godaalka saaran iyo wowda labadaba waa calaamatu rafca ra'aytu abaaka marka la yidhaahdo ba'da fatxada saaran iyo aliftaa wada calaamatu nasba ah marartu biabika haddii la yidhaahdaana kasrada ba'da saaran iyo ya-da ayaa wada calaamatul khafdaa qola sidaa u icraabaysana way jiraan ilaa laba iyo toban wej baa loo icraabaa laakiin awjuhda ugu mashhuursan meelaha weeyaan asbaadaa tiradeeda iyo shuruud ay leedahay musanifka ayaa soo wara warfac iyo wansiban iyo wajrur saddexda ficli waxay ku tanaasucayaan maada oo mawsuulo ah mafcuulnimay ugu tanaasucayaan waxaa lagu calaalsiiyey ficliga ugu dambe oo ujruura calaa dariiqi albasriyiin weeyaan inta kalena waa laga xadfiyey damiirkooda asifu ficligaa mudaaric faacilkiisa oo ana ah mafcuulkiisii oo maxduufa jumladu is wadataa ismiga mawsuulsinadiisii weeyaan caayidkana waa mafcuulka xadfan min alasmaa'i asifu mafcuulkeeda xadfan xaalo ka yihi warfac rafci biwaawin wow waxaad ku rafcisaa wansiban nasbi bilalifi alif waxaad ku nasbisaa wajrur jar biyaa iya waxaad ku jirtaa ma ladii asmaadii asifu aan sifaynayo ma ladii shayga asifu aan sifaynayo min alasmaa'i xaal asmaa uu ka mid yahay kaas bidaaka duu in suxbatan abaana walfamu xaytu lmiimu minhu baana min daaka asmaada aan sifaynayo ayuu ka mid yahay duu lafdigaa in abaana waa haddii uu muujiyo suxbatan saaxiibnimo abaana waa haddii uu muujiyo walfamu fam ayaa ka mid a xaytu meel ayuu kaga mid yahay almiimu miim baana u fogaado minhu famka xaggii uu ka fogaado yacni wuxuu leeyahay asmaadii aan sifayni lahaa ean tirin lahaa asmaau sita la yidhaahdaa ay la xisbi weeyaane duu iyo fam ayaa ka mid ah oo asmaau sitahay ka mid yihiin iyaga si gaar ahaaneed wuxuu ugu soo hormariyey shuruudooda waxay ka yar tahay asmaada kale shuruudeeda oo asmaau sitaha marka la icraabayo xuruuf shuruud bay leeyihiin shuruudaasi bacdina way wadaagaan bacdina way ku kala tagaan duu iyo fam shuruudoodaa yaroo saddex shardi ayaa loo shardiyaa duuda waxaa loo shardiyaa bimacnaa saaxib waa inay tahay waa shardi in aan la nisbaynin oo muxuu ahaa dawawiyun may aan la taskiirinin duway duwayun waa inaan la dhigin oon la taskiirinin shardi labaad wey shardi saddexaad duuda waa inay mufrad tahay oon tatniye iyo jamc laga dhigin saddexdaa shardi bay leedahay duuda bimacnaa saaxib waa inay tahay waxaa laga ixtiraazayaa duu bimacnaa alladii ayaa jirtaayoo ree tayiniman la yidhaahdo ay wataan wahaakadaa duu cinda tayi'in shuhir buu musanifka keeni doonay duu bimacnaa alladii oo ismi mawsuul oo niman ree tayi la yidhaahdo ay wataan taasi ayaa laga ixtiraazayaa duudani waa bimacnaa saaxib waa inay tahay shardi weeye shardiga labaad waxaa weeyaan duuda waa inaan la tasgiirin oo duwayun aan la dhigin haddii la tasgiiriyo xaraka daahir ayaa la icraabaya shardiga saddexaad waxa weeyaan duuda waa inay mufrad tahay oo hal nin waa in lagu wado duu maalin mufrad mudakare weliba waa inay tahay mufrada mu'anasa waa inaynan noqonin tasniye waa inaynan noqonin jamca waa inaynan noqonin mu- ee, mufrada mu'anasa haddii ay noqoto xaraka daahir ayaa la icraabaya daatu maalin baa leedahay iyo daata maalin iyo daati maalin tasniye haddii ay noqoto sida tasniyada soo socotaa loo icraabayaayo xaalatu rafcada alif lagu rafcini xaalatu nisbada iyo xaalatuljarkana ya weeyaan oo waxaad leedahay dhawaa maalin ama dhaway maalin dhawa- dhawaataa afnaanin oo kale mu'anas weeyaan weliba taas mudakar haddii ay tahayna dhawaa baa la dhihi lahaa dhaway cadlin minkum jamc waa inuusan noqonin jamcu mudakar saalim oo dhawuu iyo dhawi waa inaan la dhihin dhawuu maalin iyo dhawi maalin haddii la yidhaahdo sida jamcu mudakar saalim ayaa loo icraabaya xaalatu rafcada wow ayaa lagu rafcin ee waa inaan jamcu mudakar saalim sidii loo jamcinin oo haddii loo jamciyo xaalatu rafcada wow ayaa lagu rafcini xaalatu nasbada iyo xaalatuljarkana ya baa lagu nasbinay laguna jaray sida jamcu mudakar saalim ayaa loo icraabay mufrad waa inay tahay duuda shardi wey weliba mufrad mudakar waa inay tahay waa inaan la taskiirinin oo duwayun aan la dhihin xaraka daahir ayaa la icraabi bimacnaa saaxib waa inay tahay saddexdaa shardi ayaa loo shardiy bimacnaa saaxibna waxaan nidhi waxaa laga ixtiraazayaa duu bimacnaa alladii oo ismi mawsuul ayaa jirta taasi mabni weeyaan sida raajixa weligee sukuun ayay ku binaysan tahay wow ayaana u dambaysa oo waxaad leedahay qaama duu maalin oo kale may waxaan wadaa haa ee, jaa- jaa'a duu qaama ra'aytu duu qaama marartu biduu qaama macnaha weligeed wow ayaa u dambaysa waana mabni sukuun ayayna ku binaysan tahay sidaa ayaa asal fa imaa kiraamun muusiruuna laqiituhum فحسبي منذ عندهم ما كفاني يا بيت شاعرة إيه فإما كرام موسرون هدي أن سعوتي وددك أن لكم المدد ما له إيه إسلام مركان والمنافسين إن أيهين ودق سيارة فحسبي كان يغفلا من ذو أي الذي كان عندهم أكتوض كسوا ما كفاني وحي يغفلا أي يغفلا معناه وكفتهم إياه وحبا ويديسا مايو من ذو أو من دون كجري مبني على السكون في محل جر وهو أضم بيسا وبمعنى ألف تاسا لقى احتراز سدع شرطي بي دولة يدهي فمن سدع شرطي بولة يهي وميم توين لقى قويا شرطي وي وفهمون ميم توين لقى حدفا وشرطي كمصنف وما شكو قول شرطي لو أدوه يهي وفهمك الله شرطين أيو يا وين الله إضافين يا المتكلم وفهم في في وين الله دي شرطي لو أدوه shardi saddexaad waa inuu mufrad yahay oo aan la jamcinin asna oo afwaahun iyo wixii lamida waa inaan la saddexdaa shardina famka ayaa loo shardinay miimta in laga xadfo yaa ulmutakalim inaan loo idaafaynin iyo ee in mufrad uu yahay aan la jamcinin saddexdaa shardina famka ayaa loo shardinay saddexdaa shardi famkaa loo shardini saddexdaa saddexdaana duubaa loo shardini shardi kale fam iyo duu loo shardinaya lama arko intaa haddii la helo fam iyo duu xaalatu rafcada wow ayaa lagu rafcinaya xaalatu nasbadana alif ayaa lagu nasbinaya xaalatu jarkana ya ayaa lagu jiray icraab kalena kuma banaano oo icraabiyada akh iyo ku banaanaan doonaa iyagu kuma banaano warka min daaka asbaada aan tirinayo ayuu ka mid yahay duu lafdiga duua in suxbatan in abaara waa haddii uu muujiyo suxbatan saaxiibnimo adhara weeyaan abaara haddii uu muujiyo walfamu fam ayaa ka mid ah xayu meel ayuuna kaga mid yahay wakti ayuu ka mid yahay ama makaan ayuu kaga mid yahay almiimu miim baana uu fogaado minhu famka xaggii uu ka fogaado abun akun xamun kadaaka wahanu wanaqsu fii hada alakhiiri axsanu wa fii abin wataaliyayhi yanduru waqasruhaa min naqsihina ashharu abun iyo wa akun iyo wa xamun iyo wahanun afartaa lafdi kadaaka duu iyo fam bay la mid yihiin والنقص نسقى من في هذا كان الأخير أيضا بلا النسقى مياه أحسن وناك بضل ويندور النسقى من تنادر ويان في أب إيا وتاليه أب إيا لبدا كحيو أي نادر كيه وقصرها مقصور كدقيد إذا با أشهر كبع عنصا من نقصهن نسقى من توضع إيك عنصا يعني وحليه هي أسماء لي أن سفين هي أسماء الصتاها ها وحا كميدا أب إيا أخ إيا حمل إيا هلو fam iyo duuna horey ayuu usoo sheegay afar lix bay isla noqdeen afar halka uu ku sheegay iyo laba horey uu usoo sheegay akh iyo akh iyo ab iyo xam iyo han xaalatu rafcada wow ayaa lagu rafcinaya xaalatu nasbadana alif ayaa lagu nasbinaya xaalatu ljarkana iyo ayaa lagu jariyo asmaa usita weeyaan sidaa ayaa loo icraabaa sidaa ha loo icraabe icraabo kale ayaa iyagu ku bannaan oo fam iyo duu aan ku bannaanayn icraabaha kale waxa weeyaan lafdiga han la yidhaahdaa إن حرف لا إعرابه وحالة رفعه واو لو رفعه حالة نصبه ألف لو نصبه حالة الجر ياء لو جره وهذا كون أكسن إن حرفك قدام أنت لحد النون تكرك كذا حركة ظاهرة لا إعرابه وليل هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك سلا اللي يرى هذا كفي عنه وهذا النادر وهذا مفعنا إن حرف الإعراب اللي يرى هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنك فر إن اللي يرى هذا يحيى بن زياد واتي ووحو يرى وحاسي وح عرب لقى مغليبا ما أهل لكن واحد لو قحو جهيريا حكاية السيبة وهي عن العرب سيبة وهي أي عرب كشيء هنك أو حروف أي عربيان يعني. هن أو حروف الإعراب أيو سيبا ويه أيا شيء عرب أيونا كشيء حكاية سيبا ويه عربته وكحكاية هن أو حروف الإعراب أيو أيا فر اللغة الجحيلية وعلي هذا من حفظ حجة على من لم يحفظ ninkii wax soo xifdiyaa xujo wuxuu ku yahay ninkaan waxba xifdin anigu waxaa ma garanayo keliya xujo ma noqonayso ee adigu haddaad aqoonin anaa aqaana wey macnihi marka sidaa ayaa looga xujo helayaa laakiin ma badna in xaraf la icraabee waxaa badan in xaraka daahira la icraabo labadaa icraab hanka ay ku jiraan waxaana wanaagsan in xaraka daahira la icraabo xaraf in la icraabana way banaantay waxaa ku yimid ab iyo labada ku-xiga labada ku-xiga wuxuu wadaa akh iyo xam saddexdaasi saddex icraab ayaa ku bannaan icraabka ugu wanaagsan waa in xaraf la icraabo oo la yidhaahdo haadaa abuuka wara'aytu abaaka wamarartu biabiika waa icraabka ugu fiican icraabka xigaa waxa weeyaan alif in loo laazimo oo la yidhaahdo ra'aytu abaaka haadaa abaaka wara'aytu abaaka wamarartu biabaaka ismi maqsuur laga dhigo ismi alif ku jiran oo sidaa casaa iyo fataa iyo lagala mid dhigo oo la yidhaahdo haadaa abaaka abaaka خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ألف تقول كذا أيوه قدرين ورأيت أراك مفعول أراك مفعول به منصوب علامة النسب فتحة مقدرة على الألف مررت بأراك مجرور علامة جره كسرة مقدرة على على الألف سدا إن لي يرأهده وحيكون حكتها حرف إن لا يعرف وحاسد حياي لقيت في عينه غالب هين حركة ظاهرة إن لا يعرفه ولا يرهدو هذا أبوك ورأيت أبك ومررت بأبك سيدا إن لي يرهدانا محوها يدنا ويجرتا واسع اللي قبل ذي هيو حاكب أنا ألفت إن لبوتها وألف لون لازم لما أنا عرب والغمق لأشعار طول وقبضان تايوانا الوارد